hay-adda bisha cas ee dalka imaaraadka carabta ayaa caruur agoon oo ku nool gudaha magaalada kismaayo soo gaarsiisay dherkii ciidda ay ugu talagaleen inay ku ciidaan maalmaha ciidulfidriga ee foodaynagu soo haysa carruurtan agoonta oo isugu jira wiilal iyo gabdho laga soo kala xulay qusas danyara oo ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ayaa waxa ay iyadu sidoo kaleeta ka faa'iidaysteen fursad ay iyadu ku ciidsiinayso hay-adda bisha cas ee dalka imaaraadka carabta wakiilka hay-adda bisha case ee magaalada kismaayo cabdirashiid maxamed ayaa ka warbixiya deeqda dharka ay soo gaarsiiyeen carruurta agoonta ee ku nool gudaha magaalada kismaayo isagoona ka warbixiyey in carruurtaasi ay uga faa'iideeyeen dharkii ciidda ay soo gaarsiiyeen waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuusan cunugna noqon oo dhammaan sida loo ciidsiin lahaa aan ku dadaalno oo aan falkeeda galno dadaalkeennu laakiin waxa loogu talagalay qoran ee aan halkan isugu keennay waa boqol iyo siddeetan boqol iyo siddeetanka waxay ka dheeri ana waa arkaynaa insha allahu tacaala waxaan ugu mahad celinaynaa hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo ugu soo deeqday dadka ilmaha agoonta ah in la ciisiyo maanta laga faraxsiiyo ugu soo talagashay hadda ka horna insha allahu tacaala hay-adda bisha cas raashiimo u soo dhiibtay tuulooyin ka mid a ee galbeedka magaalada kismaayo sida garoolyer yar hadaafow iyo kuwo kaloo la mid ah insha allahu tacaala haddana waxay ugu talagaleen dadkii ay quudiyeen ramadaankii ifdaarka ay usoo dhiibiyeen inay haddana ciidsiiyaan insha allahu tacaala dadkii waa isu keennay ammaanadii noola soo dhiibay ee ahayd boqol iyo siddeetan carruur ah in la ciidsiiyo ammaanadii sida ahayd siday ahayd baan u gudunnay dharka dharkii ugu macquulsanaa baan keennay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan u gudanno sidii wax nalagu aaminay inaan annagana u gaarsiino dadkii si kastaba ahatee dharkan ciidda la soo gaarsiiyey carruurtaasi kala duwan ee agoonta ee labada boqol oo qoos ayaa waxaa iyadu sidoo kale ay qayb ka tahay mashruuc hay-adda bisha cas ay doonaysa in dad badan oo carruur agooma ah ay ku ciidsiinayso